degmada ayaakshid waxa ay ka mid tahay degmooyinka ugu baaxadda weyn gobolka banaadir muddooyinkii ugu dambeeyana waxaa ka socday horumar aada u ballaaran oo la xidhiidha dhinaca arrimaha bulshada horumaradaasi oo isugu jira qaybo kala duwan si aan wax uga ogaano qadka taleefonka waxaa iminkaa si toosa ugu jira guddoomiye ku-xigeenka degmada yaakshid ee dhinaca arrimaha bulshada maxamed deeq maxamed xasan gaafo guddoomiye deeq may maqashaa
si wanaagsan horta kusoo dhowow radio muqdisho barnaamijka sahanka
waad macsantahay waa ku dhawah marka xiga bal waxaad faahfaahin naga siisaa aniga iyo dhegeystayaashaba halka ay marayso howlaha degmada horumarada hadday hal dhinaca arrimaha bulshada ee adigu qaabilsan tahay
bismillahi raxmaan raxiim horta aad ayaad umahadsan tahay degmada yaakshid waa degmo baaxad weyn oo aada u ballaaran ay ku tallaabsatay horumar la tallaabsan karo marka ugu horeyn waxaan rabaa horta inaan salaamo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gaar ahaan maamulka gobolka banaadir iyo radio muqdisho oo barnaamijkan taabagelinaya waxaan rabaa inaan wax ka taataabto degmada yakshiid horta waxyaabaha ay ku tallaabsatay wax ma ahaa lagu soo koobi karo daqiiqad iyo saacad weliba berihii ugu dambeeyey sababaha u noqdo gobolka banaadir iyo gudoomiye cusub oo ah guddoomiye ruuxi iyo firfircoon marka wax badan ayay ku tallaabsatay oo la taaban karo
marka horumaradaasi dhinaca arrimaha bulshada ah aada sheegtay in ay degmadu ka horumartay maxaa ma dadweyneaad gacan ka hesheen oo mashaariic cusubaa la keenay sidee bay ku suurto gashay
horta ugu horreyn waxaan gacanta ugu ballaaran aan ka helnay dawladdeena soomaaliyeed gaar ahaan maamulka gobolka banaadir oo ugu horeeyo guddoomiye yerisow iyo guddoomiyaha degmada yaakshiid oo lasoo magacaabay oo ah guddoomiye soo shaqeeyey oo ah nin ganacsado ah bulshadana saameyn aada u weyn ku leh ayaa waxaa suurto gashay bulshadii degmada iyo maamulkii degmada guud ahaan iyo guddoomiyihii degmada oo iskaashanaya iyo xagga gaadiidka iyo inaga caawinayeen maamulka gobolka banaadir in ololo loo la bilaabo la yihahdo isxilqaan uu ku dhawaaqay madaxweynaha federaalka soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo barnaamijkaas waxaa la sameeyey madax madaxii nadaafada degmada madaxii wacyigelinta madaxii arrimaha bulshada madaxii waxbarashada dhammaan waxaa loo kala kalahay marka shaqo cusub iyo howl cusub iyo nidaam cusub iyo horumar cusub iyadoo la tixgelinayo barnaamijka isxilqaan waa tahay guddoomiye sidee baad uga qayb qaadataan arrinta aad ka dhawaajisay ee ah isxilqaanka oo degmooyinku u kaltamayaan dhismaha ama hagaajinta xarumaha danta guud sida maktabadda iyo matxafka oo kale
waxaan umalaynayaa waxay ahayday isbuucii lasoo dhaafay markaan ka qayb qaadanay toddobadii bisha ayaanu ka qayb galnay maktabadda qaranka degmada yaakshid waxay ahayd degmadii ugu xamaasadda badnayd oo ka qayb gasha oo shaqadaasi sidii loogu talagalay uga soo baxda maalintaas waxaa joogay xafiiska ra-isul wasaaraha joogay maamulka gobolkaa joogay maalin taariikhiyo radio muqdishoa joogay maalin taariikhiyo aada u weyn ay ahayd haddana diyaar baan u nahay maalinta nooga soo aaday iyo maalmo kalaba inaan ka qayb galno guud ahaan gobolka banaadir bilicdiisa iyo dib u soo celintiisa iyo isxilqaankii iyo dhismihii danta guud iska wax u qabso la dhihi jiray sidoo kale gaar ahaan degmada yakshiid habeenkii iyo maalintiiba waxaa socda shaqooyin aan joogsi lahayn sida aad ka arkayso baraha bulshada oo dad maaragtay khibrad u leh oo aada u yaqaano ayaa loo xulay oo aan ka wada tashanay annaga iyo maamulka oo ugu horeeyo guddoomiyaha degmadu sidii degmada loo soo celin lahaa guddoomiyaha degmadu wuxuu u qabtay degmada yakshiid muddo lix bilooda in dib loo soo celiyo dhammaan nadaafadii degmada iyo waxaa la yidhahda caafimaadkii iyo iyo maxaa la yidhahda amnigii wakti ayaa qof kasta shaqeeda loo baneeyey loo madax baneeyey anigu marka si gaara waxaan ugu shaqo leeyahay sida aad og tahay waa arrimaha bulshada guud ahaan marka hadda waxaa socda oo inoo bilaabanayo isdhexgalkii bulshada sportiskii waaxii tartankoodii iskuulaadkii waaxi waa soo gabagabeynay iskuulaadkii hadda bilaabanaya so marka wallahi arrimaha bulshada waxaan dhihi karnaa waxay socdaan boqolkiiba sagaashan iyo shan meeshii la rabay ma garad marka dhinaca isboortiga ka waran dhalinyaradu alaab waxay xiiseen isboortiskaas degmadana waa degmo aada u baaxad weyn garoomo intee la-eg ayay leedahay maxaadse ka qabateen arrintaas maasha allah waxyaabaha wax laga qabtay ay ka mid tahay garoomo fara badan ayaa ku yaala yaakshiid waax kasta waxaa ku yaala garoon u gaar ah haba kala weynaadeen waxaa hadda dib loo dayactiray oo la dhisay garoon ku yaala waaxda toofiiq dhexdeeda oo lagu ciyaaro basketballka oo shalay maano daraad maamulka degmada iyo gobolka balaadir oo wada jira dib loo furay oo dhismihiisii maamulka degmada uu ku guulaystay waxaa jira garoomo kaleo fara badan oo sidoo kale shaqeeyo kamid ah garoon ku yaalla waaxda tobakal ee isagana oo dib loo dhisay wallahi waxaan dhihi karnaa labada bilood ee maamulku sida isku xiran u wada shaqaynayay waxaa lagu tallaabsaday horumar la taaban karo ee dhinaca arrimaha bulshada ah
marka aad eegto guddoomiye qorshe howleedka idiin degsan lixdan bilood ee ugu horeysa ma is leedahay adigoo eegaya sida wax u socdaan wax walba waa idiin hirgeli doonaan oo qorshihii loogu talagalo waa idinkugu fuli doonaan marka aad ka hadlayso dhinaca adigoo aad qaabilsan tahay arrimaha bulshada
insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaanu ku guulaysano ilahi hadduu yidhaahdo yoolkeena aan gaarno haddaba way noo bilaaban tahay inta badan oo waan ku guulaysanay haddaba waxaan ku guulaysanay ugu horeyn horta waxaa muhiima ma og tahay in degmo iyo dal la dhiso in dadka la dhiso soo hadda waxaan ku guulaysanay degmada yaakshiid dadkii in la dhiso maskax ahaan inay dalkii ayagu leeyihiin degmadii ayagu ay leeyihiin isxilqaanka aan la kala lahayn dadkii la dhex galo oo aan intaan dhaqaaqna xataa ugu tegayno xarumahoodii ganacsiga iyo guryahooda guddoomiye degmadu uu dhaqaaqaayo guddoomiye ku-xigeenada ay dhaqaaqayaan innagoo markaasi doonayna dadka inaan hoos u daadejino oo aan la wadaagno oo waxa inay leeyihiin aan u sheegno oo aanan ka dhuuman oo oo maaragtay aan isdhexgalkii bulshada horta annagoo aan ugu horreyno marka maalmo xataa loo cayimaa jiro kaliya in la booqdo bulshada goobaheeda ganacsiga sida ii sheegay goobaha waxbarashada goobaha caafimaadka marka waxyaaba badan aan ku guulaysanay marka waxaan rajeynaya hadduu ilahay lixdan bilood soo socota yakshiid inay noqoto toddoba iyo tobanka degmo degmadii ugu horreya kamid noqoto hadduu ilaha yidhaahdo nadaafada iyo caafimaadka waxbarashadaba insha allah guddoomiye degmada yakshiid imise waaxood ayay ka kooban taha ay ka kooban tahay lix waaxood degmada yakshiid lixdaas waaxood dhinaca caafimaadka marka laga hadlo m c ejiyo iyo xarumo caafimaad oo oo oo loogu adeego haweenka iyo caruurta iyo dadka danyarta ah ma ku yaalin marka laga soo tago xarumaha sida gaarka loo leeyahay hase sidee baad ula macaamishaan iyagana
way ku yaalaan lixda waaxood horta waax aan lahayn m c h ma jirto gebi ahaanba haba kala ballaareedeen oo m c h yadu ha kala taya badnaadeen laakiin waaxaysa ku oolin hadda ma jirto way jiri jireen qaar oo ay ka maqnayday qaar xataa xarumaha ay waaxda ku shaqaynaysay ay si iska tahay waxaasoo dhan dibaa loo qalabeeyey hadda hawshu waxay ku socotaa sidii loogu talagalay mahadad waxaa iskale alla subxaana watacaala sidoo kale waxaan rabaa inaan si gaara aan uxuso guddoomiyaha degmada cusub oo ah in howlkar ah oo u taagan dadkiisa in goobihii maaragtay kaabayaasha dhaqaalaha iyo goobihii muhimka u ahaa waxaa la yidhahdo basic needska inuu dib usoo celiyo marka wallahi boqol kiiba boqol degmadu labadan bilood waxaan dhihi karnaa waxay ku taabsatay ku tallaabsatay horumar la taaban karo insha allahu annagoo iskaashanayno oo mid ah
guddoomiye maamulkiina idinkoo isku xidhan waxaad muujiseen howlkarnimo iyo waxqabad dheeraad ah idinkoo ka howlgelaya degmadii ugu ballaareed gobolka banaadir maxaad u sheegi lahayd bulshada soomaaliyeed ee ku nool degmada yaakshiid inkastoo mararka qaar balaha baraha bulshada ay jiraan dad kusoo qora waxyaabo aan wanaagsanayn kuwaasna maxaad kula talin lahayd
ugu horeyn horta waxaan rabaa in la hadlo bulshada ku nool degmada yaakshiid horta waxaan ku ammaanayaa reer yaakshiid waa dad aad u jecel dowladnimada oo dad ilbaxa ah oo maaragtay xadaari ah waxaan garan karaa inaanay cid nakeyri inay marin habaabiso ama ay been iyo waxa iyada ay soo abaabulata ay u sheegto waa dad itusoo itaabsi ah oo runta yaqaana oo yacni dadkii bulshada shacabka ahaa iyo dowladdiiba ee degmada maamulkeedii ay isdhex galaan oo saaxiibo ah oo wax isweydiin karaa hadda example marka kasoo qaato shaksiyadayda shalay iyo daraad waxaan arkaya hadda qolo oo idacaadeynayso oo dhahaysa shaqadiisa ku fashilmay iyo sidaasay tahay oo aan garanayo weliba dad aan hebel iyo hebel aan aqaana ah waxa ay yihiin ay ka samaysan yihiin aana u jawaabaynin dadku waxay soo weydiinayaan marka maxay yihiin barnaamijkan iyo muxuu ka wadaa qofkan iyo marka wax macnaha kuma dhisna qof iyo laba macnaha waxaad arkaysay waxaa la dacaadeeyaa madaxweynaha jamhuuriyadda aad og tahay iyo ra-isul wasaaraha dalka gudoomiyada gobolka oo u taagan danta ummadda soomaaliyeed ayaad wax arkaysaa qof soo qaadanaya sawirkiisii ee dacaadeynaya iyadoo aad og tahay waxa ay u taagan yihiin midnimada iyo qarnimada soomaaliyeed halka maanta ay marayso iyo ay ku tallaabsatay dad bay cadow ku ah oo ay dhib ku tahay in horumar la gaaro marka shacabka soomaaliyeed oo gaar ahaan reer yaakshiid waan ognahay inaad yihiin ilbax dad wax fahmaya waxaan leenahay wixii anagoo aan dhaliin leenahay ana diyaar baan unahay inaanu qaadano oo aan wixii aan ka bedeli karna ka bedelno wixii aan ku saxannahayo ilahay nagu geerinana waxaan leeyahay ilahay baa ku mahadsan iyo adinka oo garab aan idinka helnay sidoo kale waxaan rabaa inaan si gaara ula hadlo qolada adeegsata baraha bulshada oo maxaa dhihi jiray qaabaan fayga ah facebook faygoo la sameeyey maalin ka hor mid la sameeyey laba maalin ka hor oo magacyo lasoo qaadanayo aan waxba ka jirin qof rag ahoo magac dubar adeegsanayo waxaasoo dhan waxaa leenahay walaalayahay inay ka waantoobaan oo miiska wadahadalka ay yimaadaan hadday xeeldoon yihiin diyaar baan unahay inaanu la wadaagno hadday xooladoon yihiin diyaar baan unahay inaan la wadaagno wixii anagu dabcan waxaan nahay shaqaale loo igmaday ummadda soomaaliyed inay u adeegaan waxbay naga khaldamayaan dabcan oo waxaan nahay bani aadam haddii marka xataa ay jirto kaasamaay ayagu si u arkeen waxaan diyaar unahay inaan qof kasta hadduu toban jir yahay iyo hadduu sakiir yahay iyo hadduu oday iyo aqoon-yahan yahayba waxaan diyaar unahay anagu reer yakshiid inaan goob kasta aan la fadhiisano si aan ugu tallaabsano ama aan u gaarno yoolka aan leenaho ah degmada yakshiid inay dib usoo noqoto bilicdeedii iyo horumarkeedii insha allah
aad baad umahadsan tahay guddoomiye adiga iyo bulshada reer yaakshiid eed maamulka u tahaba waxaan idiin rajeynayaa horumar iyo guul wacan barnaamijkaas ahanka raadiya ayaan